duulaanka maamulka yuhuudda uu ku qaaday marinka khaza oktoobar toddobadeeda labada kun saddexiyo labaatanka waxa uu bannaan ka soo dhigay wejiyo badan oo daaha lagu qarin jiray waxaana dowlado badan oo reer galbeeda caddeeyey inay yihiin garabka maamulka yuhuudda iyo cadowga islaamka iyo muslimiinta maamulka yuhuudda ayaanu ku taageereen wax walba uu ku gumaadi karo haweenka iyo carruurta reer khaza ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaanu kula taliyey inuusan aqbalin heshiis xabad joojina oo ka hirgala marinka khaza madaxda siyaasiyiinta iyo xubnaha ugu badan ee maamulka yuhuudda garab siinayey ayaa ka soo gala jeeda waddamada maraykanka ingiriiska faransiiska iyo jarmalka waxayna qaarkood u ahaayeen kuwa maamulka yuhuudda ku taageero hub lagu sii horin kara dagaalka si uu laaya caruur badan oo reer khaza ah halka qaarkoodana ay soo jeedinayeen afkaar iyo ra'yi lagu sii wadi karo dagaalka marinka khaza haddaba warbixintani waxaan ku iftiimini doonnaa sida ay xukuumadda baariis uga qayb qaadatay gumaadka shacabka reer khaza kadib markii uu bilowday dagaalka marinka khaza saddexiyo tobankii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddexiyo labaatanka waxa ay dowladda faransiiska si toosa u cilaamisay taageerada baaxadda leh ee loo fidinaya ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda si ay kaga jawaabaan howlgalkii duufaanul laksa ee dhacay oktoobar toddobadeyda maamulka yuhuudda isagoo ka faa'iidaysanaya dareenka naxariista le ay u muujiyeen dowladaha reer galbeedka gaar ahaan dowladda faransiiska waxay ku kacday dembiyo dagaal waan xaddi lahayn sidoo kale maamulka yuhuudda ayaa meesha ka saaray cabsidii uu ka qabay in waddamada reer galbeedka ay ka soo baxaan kuwa taageeraya shacabka falastiiniyiinta kana soo horjeeda xasuuqa bahallime uu ku kacayo islamarkaana diidaya in maamulka yuhuudda la siiyo hub dheeraadi ah oo uu ku xasuuqa shacabka reer khaza balse bishii abriil labada kun afariyo labaatanka boqol shan iyo toban ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda faransiiska ayaa waxay warqad u direen madaxweynaha dalkaasi emmanuel macron waxaanay ugu baaqay inuu joojiyo hubka tirada badan ay uu siinaya maamulka yuhuudda waxayna sheegeen middaas ay ka dhalanayso eedeen loo soo jeediyo xukuumadda baariis taasoo ah inay ka qayb qaateen xasuuqa ka dhanka shacabka falastiiniyiinta maalmo ka hor intaysan xildhibaanada faransiiska ku baaqin in la joojiyo taageerada maamulka yuhuudda waxa ogolaha xuquuqul insaanka ee taabacsan qaramada midoobe soo saaray go-aan uu ku sheegayo inay mamnuucu tahay in maamulka yuhuudda la siiyo hub waxaana arrintaas si cad uga soo horjeestay ilaa iyo lix dowladood oo ay ugu horreeyaan maraykanka iyo jarmalka balse faransiiska ayaa ka mid ah saddex iyo toban dalo ka aamusay go-aanka ka soo baxay qaramada midoobey tanii bilowgii duulaanka ee marinka khaza dowladda faransiiska ayaa qaaday waddo kastoo ay kaga ab qaadan karto dagaalka khaza mana aysan joojin gargaarka milatari ay dowladda faransiiska la garab taagan tahay maamulka yuhuudda waxayna ahayd mid maamulka yuhuudda ku caawinaysa wax walbo iyadoona qayb ka ahayd dowladaha sugaya amniga magaalada talaabiba dadaal kasta ayana ku bixisay sidii dagaalka uu sii dabadheeraan lahaa inta badan hubka ay dowladda faransiiska ku caawinaysay maamulka yuhuudda ay ahaa mid feri ah oo aan lacag laga qaadinin xukuumadda talaabiba halka boqolkiiba laba ka mid oo keliya uu ahaa mid ay kala iibsanayeen bariis iyo talaabib mana aysan dowladda faransiiska ahayn mid ka qoomamaynaysa oo dhibaato u aragta inay maamulka yuhuudda ku garab istaagto hub iyo kaalmo kaleo milatari warbixin uu daabacay wargeeska lamundi bishii abriil ee sanadkii tegay waxaa lagu sheegay in dowladda faransiiska ay xitaa maamulka yuhuudda garab taagneed dagaalka khaza ka hor waxayna ka caawin jirtay farsamada madaafiicda goobta taqriir kale oo ay baayiyeen baarlamaanka faransiiska sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka ayaa isna lagu sheegay in dowladda faransiiska ay dagaalka khaza kadib maamulka yuhuud u dirtay qalab casriya oo loogu talagalay difaaca gawaarhada gaashaaman sidoo kalena lagu ilaaliya dagax gacmeedyada baaritaanada ay warbaahintu samaysay oo lagu ogaaday heerka uu leegyahay gargaarka militari uu faransiiska ugu deeqay maamulka yuhuudda warbixin lagu daabacay websayteka disgolosi ee ka soo baxa dalka faransiiska ayaa lagu sheegay in xukuumadda baariis ay dhammaadkii bishii oktoobar dhanka maamulka yuhuud u dirtay wax ka badan boqol kun oo shixnadood kuwaasoo ay ka buuxaan rasaas kala duwan waxaana shixnadahani maamulka yuhuudda loo mariyey dhanka shirkadda farsamaysa hubka ee faransiiska sidoo kale dowladda faransiiska waxa ay maamulka yuhuudda ku taageertay diyaarado dagaal iyo kuwa wax basaasaa wixii markaasi ka dambeeyena maamulka yuhuudda ayaa howlgeliyey guutooyin cusub oo ka dagaalama marinka khaza guutooyinka ugu caansan ee ugu dhisay maamulka yuhuudda ayaan ahaa guutada boqol lixdan iyo lixaad waxaana lagu naanaysay mid ka mid ah diyaaradaha dagaal ee uu maamulka yuhuudda ka helay faransiiska sida lagu daabacay websayte ka soo baxa dhulka maamulka yuhuudda ee xooga ku haysato diyaaradaha ugu muhiimsan ee uu maamulka yuhuudda ka helay faransiiska ayaa ahaa kuwa wax basaasa ujeeddada diyaaradahaasi lagalaha ayaana ah in marinka khazi ay ka fuliyaan howla indheindheen ah kadibna ay dooqiimo ku garaacaan diyaaradaha dagaalka sidoo kale maamulka yuhuudda ayaa faransiiska ka helay diyaarad magaceeda la yidhahda hirmis sagaal boqol taasoo dhirirkeedu gaaraya shan iyo toban mitir waxayna awood u leedahay inay muddo soddon saacadood hawada ku jirto iyadoona kor u kacaysa wax ka badan sagaal kun oo mitir saraakiisha diyaaraddan hagaya ayaana loo baahan yahay inay ku sugnaadaan qol goobta howlgalka ka fog boqol kilomitir dowladda faransiiska iyo maamulka yuhuudda waxa ugu weynee ka dhexeeya ayaa ahaa xidhiir dhanka hubka iyo tiknolojiyadda websayteka ooryaantii koo iyo labaatan ayaa waxa uu daabacay warbixin uu ku sheegayo in ciidamada difaaca faransiiska iyo militariga yuhuud uu ka dhexeeyo xidhiir qoto dheer wuxuu sidoo kale websaytekani sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen inay iskaashadan haddii uu dagaal ku yimaado mustaqbalka maamulka yuhuudda ayaan isagoo adeegsanaya hubkay ugu deeqday baariis iyo kuwa uu ka iibsaday waxa uu marinka khaza ka geystay xasuuq bahallimo ah oo ay caalamkao dhan la yaabeen warbixinada qaarkood ayaana waxay sheegayaan in maamulka yuhuudda uu dagaalka khaza u adeegsaday hub caalamka mamnuuc ka ah adeegsigiisa waxaana shuhaadaya dhaawacyo ku noqday xasuuqyada ka dhacay marinka khaza in ka badan boqol iyo konton kun oo ruuxoo shacab reer khaza ah kuwaasoo u badan dumar carruur iyo waayeelo aan waxba galabsan ugu dambayntii dowladda faransiiska oo keliyama ahayn dowladaha reer galbeedka ee dacminta xoogan maamulka yuhuudda ku siinaya dagaalka gardarada ee marinka khaza waxaase jiray dowlada aad u fara badan oo ka mid ah kuwa ugu tunka weyn ee reer galbeedka marka laga hadla dowladda maraykanka waxay maamulka yuhuudda ku qarash garaysay balaayin dollar si uu u sii wado gumaadka dadka abriyada ee aan waxba galabsan dowladda jarmalkana waxay maamulka yuhuudda ku taageertay hub iyo wax walboo suurtagelin kara inuu dagaal ka sii dabadheeraado dowladda ingiriiskana waxayba ka mid ahayd dowladaha ugu waaweyn caalamkii ka soo horjeeday in xabad joojin dhammaystiran laga gaaro marinka khaza markii ay dowladaha reer galbeedka sidaas u garab taagan yihiin walaalahooda xayawaanada ah ee yuhuudda dhanka kale dowladaha carabeed ee deriska laha falastiin waxay xidhiidho kala duwan la sameeyeen dowladaha u midoobay walaalahooda reer khaza iyagoona qaarkooda ku aanducoonayay in dagaalka khaza uu yahay dagaal u dhexeeya maamulka saainad yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada falastiin dowlada badan oo carbeed ayaana waxay ku kaceen falal aan wanaagsaneyn sida inay xuduudaha ka xirtaan barakacyaasha reer khaza islamarkaanay xarag kula dhaqaaqaan dadka ololeynaya in la joojiyo dagaalka khaza dhallinyarada doonaysa inay u heliyaan ehelkooda reer khazana xabsiga dhigaan